halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada magaalooyinka geeska africa iyo bogga internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa sabti toddobiiyo labaatanka bisha januari sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda galabtana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdiya cabdilcasiis xuseen cusmaan
qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid a ugu yaraan afartan qof oo ku dhintay dalka afghanistan kadib markii baabuur ambalansa oo walxaha qarxa laga buuxiyey uu ku qarxay bartamaha caasimadda dalkaasi ee kaabuul
waxaan kaloo idin haynaa guddoomiyaha xisbiga wadajir kamaal guutaale oo lagu xidhay magaalada muqdisho dowladda sacuudiga ayaa lagu soo warramayaa inay sii daysay maalqabeenka alweliid bin talaal oo ka mid ahaa amiiro la xidhay bishii nofembar
ciidamada amnigaee puntland oo soo bandhigay hub ay sheegeen in al-shabaab ay ku kaydsanaysay gudaha boosaaso eegeen in kastoo ay
waxaan kaloo idiin haynaa way inoo soo socotaa sheekadaasi yaya maxamed owey qodobada dadka u hayna waxaa ka mid a barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka aan ku bilownay dalka afghanistan magaalada kaabuul waxaa lagu soo warramayaa in afartan qof maanta ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo afartan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay bartamaha magaaladaasi magaalada kaabuul qaraxan waxaa geystay baabuur ambulansa oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey kaasi oo ku qarxay dhismayaal u dhow safaaradaha magaalada kaabuul ku yaala waheen majeerah oo hafayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee afghanistan ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in tirada dhimashadu ay imika gaarayso afartan qof qof goobjoogaha ayaa isaguna sheegay in uu arkay qiiq madow oo dul hoganaya hawada bartamaha caasimadda iyadoo qaraxu ka dhacay dhismihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha meel u dhow ilaa hadda kooxda taalibaan ayaa iyadu islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi waxaanu qaraxanu dhacay toddobaad kadib markii qarax kale uu ka dhacay hotel ku yaala magaalada kaabuul ee caasimadda afghanistan toddobaadkii hore halkaasi oo ay ku dhinteen labaatan qof
madaxa howlgalka midooda afrika soomaaliya francisco midyera ayaa sheegay in duqeymaha ay soomaaliya ka geystaan dayuuradaha dronska ee maraykanku duuliyaha lahayn ay yihiin kuwo ka adkaanaya ururka al-shabaab isagoo waraysi ku siiyey magaalada adis ababa jimcihii shalay wakaalada wararka ee faransiiska e f b ayuu francisco midyera sheegay in dayuuradaha dronska ee maraykanku ay baabiyeen al-shabaab islamarkaasna ay safafka kooxda ka saareen tiro aad u badan midyera ayaa intaasi ku daray in duqeymaha dronska kaalin weyn kaga jiraan cidhibtarka ururkaasi oo ku sheegay urur argagixiso maraykanka ayaa sare u qaaday duqeymaha dronska ee uu ka fuliyey soomaaliya kadib markii sanadkii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka donald trump uu u ogolaaday ciidamada maraykanka ee afrika ka howlgala inay weerara qaadi karaan marka ay u arkaan lagama maarmaan iyagoo aan ogolaansho ka helin aqalka cad bilihii u dambeeyey ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka ayaa dilay darsanno al-shabaab ka tirsan gaar ahaan duqeymo lala beegsaday oo labada dhinac ay ka wada shaqeeyeen
wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay uma sheegay dowladda maraykanka inay si dhaqsiya uga baxdo gobolka manjiba waqooyiga siiriya madaxweyne rajab dayib ordogan madaxweynaha turkiga ayaa jimcihii isagu sheegay in ciidamada turkigu ay ka tirinayaan dagaalyahanada kurdiyiinta xuduudda syria ay ka tirtirayaan buu yidhi iyo weliba turkiga ilaa ay gaarsiiyaan dhinaca xadka ciraaq oo uu ku jiro gobolka minjaab tallaabadaasi oo halis ka dhigaysa isku dhac dhex mari kara ciidamada maraykanka iyo kurdiyiinta ee kaalmaynaya iyo weliba ciidamada turkida isagoo wariyaasha la hadlayey ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee turkigu wuxuu sheegay in turkigu uu doonayo inuu arko tallaabooyin wax ku ool ah oo uu u qaado maraykanka si uu u soo afjaro taageerada uu siinayo jabhadda kurdiyiinta ee y b g oo uu turkigu u arko koox argagixiso oo halis ku ah ammaanka turkiga wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna magaalada muqdisho haddii aan ku bilowno warar goordhoweed naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in la xiray kamaal daahir xasan oo loo yaqaano kamaal guutaale oo ah guddoomiyaha xisbiga wadajir iyo weliba xogayaha xisbigaasi sayid cali macalin goobjoogayaal ayaa v o da u sheegay in kamaal iyo sayid caliba laga qabtay oo ay ciidamo ku qabteen gudaha hotelka makaal mukarama ee magaalada muqdisho islamarkaana halkaasi ay ka kaxeeyeen goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada qabtay islamarkaana kaxeeyey kamaal iyo sayid ay ka tirsan yihiin ciidamada nabad sugidda ee soomaaliya inkastoonan si rasmiya anagu u xaqiijin karin dowladda soomaaliya ayaan weli ka hadlin xariga kamaal guutaale iyo weliba cidda xidhay kamaal waxa uu madax u yahay xisbiga wadajir xisbigaasina waxaa ka tirsanaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo dowladda soomaaliya ciidamadeedu ay bishii disembar ee dhammaatay weerar ku qaadeen hooygii ka deganaa magaalada muqdisho iyadoo weerarkaasina ay ku dhinteen afar ka tirsan ilaaladii cabdiraxmaan cabdishakuur wixii faahfaahin ku saabsan xadhiga kamaal gutaale idaacaddeenna intaan ku jirno iyo idaacaddeenna soo socda ayaan idinla socodsiin doonaa haatanna dalkaasi afghanistan magaalada kaabul waxaa lagu soo warramayaa in maanta baabuur ambulanse ah oo gaadiidka gurmadka deg dega ah oo walxaha qarxa laga buuxiyey uu ku qarxay caasimadda dalka afghanistan ee kaabul waxaana halkaasi ku dhintay ilaa inta iminka la xaqiijiyay afartan qof in ka badan boqol iyo afartan kalena way ku dhaawacmeen baabuurkan ayaa ku qarxay meel u dhow dhismayaasha ay degan yihiin safaaradaha ku yaala magaalada kaabul goobjooge ku sugnaa goor meelasha uu qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta la hadlay waxaan fadhiyey wuu yidhi xafiiska markii qarax deg dega uu dhacay qaraxaasi kadibna xafiiskii ayaa nagu dumay dhammaan daaqadihiina way soo daateen ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan toddobaadkii hore taalibaan ayaa sidoo kale sheegtay weerar lagu qaaday hotel ku yaala magaalada kaabul oo lagu magacaabo intercontinental halkaasi ama weerarkaasi oo ay ku dhinteen labaatan qof v o a washington ayaad weli nagala socotaan goordha waxaa inoo soo socdaa warar ku saabsan magaalada boosaaso balse marka hore sacuudiga dowladda sacuudiga ayaa lagu soo warramayaa inay sii daysay qaar ka mid a amiirada ugu taajirsanaa sacuudiga ka tirsan boqortooyada uu ku jiro maalqabeenka al waliid bin talaal kuwaasi oo lagu qabqabtay howlgal dhacay bishii nofembar oo ay dowladdu sheegtay inay kula dagaalamayso musuq maasuqa maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan inoo haya
sida laga helay xubno qoyskiisa waxaa sabtida maanta xabsiga laga sii daayay amiir alwaliid ibni talaal kadib laba bilood oo u xidhnaa eedo musuq maasuq oo boqortooyada sacuudiga ka dhex jiray sii dayntiisa ayaa timid saacda kadib markii waraysi gaara oo uu siiyey wakaaladda wararkii reuters uu ku sheegay in maalmo gudahood la sii dayn doono xilli uu ku sugnaa hoteelka qaaliga ee rits carlton ee magaalada riyaad kaasoo uu xabsi ahaan ugu jiray ma jiraan wax eeda ah ma jiraan wax wada hadalla oo anigiiyo dowladdana dhex maray hase yeeshee waxaan kuu hubinayaa in kani uu yahay howlgal nadiif ah dowladdana waxaan ka wada hadlaynaa arrimo kala duwan kuwaasi oo aanaan ka baydhi karin wadahadaladii aan galnay dartood waxaan kuu sheegayaa in sheekadu ay soo dhammaanayso waan wada shaqaynaynaa maxaa yeelay waddankaygii baan joogaa magaaladeydii baan joogaa wax dhibaato ahina ma jirta ayuu yidhi amiir alwaliid ayaa lagu hayey hoteelka rits carlson ilaa bishii novembar isagoo oo loo xidhay isagoo lala xidhay dhowr iyo toban kale arrintani waxay qayb ka tahay qorshe uu la yimid amiirka dhaxalka leh maxamed bin salmaan kaasoo awoodda soo ururinaya isbeddelna ka samaynaya boqortooyadan saliidda hodanka ku ah waraysigii ugu horreeyey ee ay la yeelato wakaalada reuters ilaa markii xabsiga la dhigay bishii nofembar ayuu sheegay inaan wax musuq maasuqa samaynin waxa uu sheegay inuusan haysan doonin inuu sii haysan doono shirkaddiisa kingdom holding ee maalgelinta caalamigaa samaysa isagoo aan looga baahnayn in wax lacaga uu dowladda u celiyo xadhigga loo geystay ayuu ku sheegay inuu ahaa isfahm waa dhacay wuxuuna sheegay inuu taageersan yahay isbedelada u wado dhaxal suge maxamed bin salmaan oo magaciisa loo soo qaabiyo loo soo gaabiyo m b s amiir alweliid waxa uu xilli horeba u doodi jiray in dumarka sacuudigu ay shaqeeyaan lagana qaado xayiraadda dhinaca baabuur wadista ah boqor salmaan ayaa amray in sanadka dambe xayiraaddaasi la wada qaado
ciidamada amniga ee gobolka bari ee puntland ayaa maanta magaalada boosaaso ku soo bandhigay hub ay sheegeen inay isugu jiraan bambooyinka gacanta laga tuuray iyo weliba rasaasta hoobiyaha oo ay soo qabteen korneyl axmed abshir jaraale taliya ku-xigeenka qeybta gobolka bari ayaa v o a u sheegay in hubkan lagu soo qabtay goobo ururka al-shabaab uu wax ku kaydsado oo gudaha magaalada boosaaso ku yaala wariyaha v o eda boosaaso faadume yaasiin ayaa wareysatay korneyl axmed abshir ciidamadu sidaad la socotaan muddooyinkan dambeba waxay ku jireen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada boosaaso hadda alaabtan aad u jeedaan aan soo bandhignay waxaa soo qabtay ciidamada ammaanka alaabtan waxay ka kooban tahay bambooyinka gacanta laga tuuro iyo xabadaha motor sixty tiradoodu waxaa weeye afar iyo toban xabo oo xabadaha mootarka ah waxaa saddex xabo oo bambooyina oo kuwa gacanta laga tuuro ah waxaana laga soo qabtay baro la tuhunsan yahay ama xog taba lahayo ay wax ku kaydsadaan ururka al-shabaab barahaas xagee ku yaaliin magaalada gudaheeda amase waa goobo ka baxsan waa goobo magaalada gudaheeda ka mida weye cid loo qabta ma jirtaa wax cid ah oo loo qabtay ma jirto marka ciidanku isla barta laga soo qabanayo xabadaha kan iyo bambooyinkan wax cid ah oo meeshii loogu tegay ma aysan jirin lakiin insha allah waa lasoo qaban doonaa hadii laali goormay qabteen ciidamadu ciidamadu waxay qabteen lix iyo labaatankii bisha bishan january labada kun iyo sideed tobanka taliye ciidamada waxa ay sameeyeen howlgallo magaalada lagu baarayo xilliga habeenkii ah waxaan ugu maqaalaa dad badan inaad qabateen dadkaasi weli ma xiran yihiin
sidaad la socoto faadmo yaasinay markii dadka la qabto oo ciidanka ammaanka ay xaqiijinayaan baaris baa la mariyaa wixii markaa aan kiis yeelana waa la sii daayaa wi ciddii markaa tuhun galona baarista lagu sii wadaa ciddii iyadoo kiis ku caadaatona sharcigaa la horgeeyaa waxaa jira berihii u dambeeya dilo lala beegsanayo saraakiil ka tirsan ciidanka puntland dilkaas dad lala xiriirinayo inay ka dambeeyaan ama ciddii ka dambeysay ciidamada amniga weli gacanta ma kusoo dhigeen dad badan oo kiisaskaa u xirana way jiraan laakiin ma doonayo hadda inaan halka ka sheego ama aan saxaafadda usoo bandhigo insha allahu markaan hawsheeda dhammaysano baan dib kasoo wixii warbixin kasoo sheegi doona hadii lahadno kaasi waxa uu ahaa korneyl axmed abshir jaraale taliya ku-xigeenka ciidamada qeybta gobolka bari waxa uu waramayey wariyaha v o eda magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac haatanna waa barnaamijkii uu dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horrayno dekreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxaa xilka looga qaaday guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid maxamed cabdi isla toddobaadkan ayaa madaxweynuhu waxa uu u magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo ahaa wasiirkii warfaafinta dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale xilka laga qaaday ku-xigeenadii guddoomiye taabit howsha shaqada la waday iyadoo xubno cusubna la magacaabay arrintan ayaa imaanaysa kadib isqaqabsi muddo ka dhex tagnaa xubnaha maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhegaystayaal haddaan idin dulmarno waxaa ka mid ahaa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan socdaalka ee i o m ayaa waxa ay jimcihii shalay sheegtay in soddon qof oo muhaajiriin oo isugu jira soomaali iyo etoobiyan ay ku qaraqmeen badda dalka yemen kadib markii dooni ay ka soo raaceen yemen ay ku degtay isla xeebaha dalka yemen dadkan ayaa la sheegay inay kusoo jeedeen dalka jabuuti waxaana wararku ay sheegayaan in mukhallasiinta doonidan ay qaarkood ku amreen dadka ay degaan rasaasna ay ku rideen taasoo sababtay in doonidu ay degto dadkii halkaasi saarnaana ay qaarkood dhintaan iyadoo muddo hal sana ay ka soo wareegatay kadib go-aankii madaxweyne donald trump uu ku mamnuucay in qaxootiga ka imaanaya dalal soomaaliya ay ka midka tahay in waddanka maraykanka ay soo galaan markaa kadibna madaxweynuhu uu yareeyey tirada qaxootiga ee maraykanka imaanaysa ayaa danjiraha qaramada midoobey ee qaxootiga u qaabilsan arrimaha soomaaliya maxamed cabdi afey waxa uu dalka maraykanka iyo maamulka madaxweyne trump baa ugu baaqay in ay ka laabtaan arrintaasi waxa uu afey oo v o a toddobaadkan waraysi siiyey uu ku sheegay in dadka qaxootiga ee maraykanka imaanaya ay ahayeen kuwo dhab ahaan u baahan xaalado dibudejina islamar ahaantaasina qaarkood xaalado caafimaad darro aad u liidata ay qabaan sidaa daraaddeedna bini-aadamnimada laga fiiriyo dadkaasi loo ogolaado in ay socdaalkooda maraykanka sii wataan magaalada davos ee waddanka switzerland waxaa ka furmay toddobaadkan shirweynaha caalamka ee dhaqaalaha shirkan waxaa ka qaybgalaya madax kala gedisan oo caalamka ka kala imaanaysa iyadoo islamar ahaantaasina dowladda soomaaliya uu shirkaasi u matalayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre mustaf xaaji goobdoon oo aqoon-yahan soomaaliyeed muddo dheerna waddanka switzerland ku nool ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa shirkani ahmiyadda uu u leeyahay guud ahaanba caalamka iyo soomaalida ra-isul wasaaraha xasan cali khayre wuxuu ka mid yahay toddobaatanka hogaamiyaasha caalamka ah ee shirka ka qayb galaya iskugu jira madaxweyneyaal ra-isul wasaarayaal qaarkood waxay ka hadlayaan doodo si furan u furan oo su-aal lagu weydiinayo ra-isul wasaare kheyre wuxuu leeyahay shirar gooni gooni ah oo la kala kulmayo madaxda caalamka iyo wuxuu kulun kala qayb oo kala qayb galay dad ka mid a siyaasiyiintii hore oo kamid yahay ra-isul wasaarihii hore ee ingiriiska iyo madaxweyneya madaxweynaha ruwanda halkaasna laga doodayay africa halka ay u socoto iyo nabadda iyo xagjirnimada si looga hortegi lahay shirkan maaha shir heshiishe lagu wada gaaray waa shir dadku ay isku arkaan hadday noqon lahayd madaxda caalamka ay waxyaalo kale isdhaafsadaan laakiin waxaa markuu la kulmay madaxa ugu sarreeday hay-adda imfta in ra-isul wasaaruhu ay u ahayd guul weyn inuu halkaa kala kulmo oo usoo bandhigo baahida ka jirta soomaaliya waxaana jira shirar kale oo hoose oo ra-isul wasaaruhu laleeyahay wuxuu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda qaar ka mid a yurub marka waxyaalo badan ayaa laga rajaynayaa waayadii hore waxaa kasoo qaybgeli jiray qaar ka mid a wasiirada dowladaha waxaana la rajaynayaa mustaqbalka in madaxda soomaalida ay dib usoo wataan dadka ganacsatada maadaama shirka looga hadlayo ganacsatada ay uga faa'iidaystaan ama horumarka dunida ay gaartay ay wax ka ogaadaan isla dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyaata ayaa waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada qaar iyadoo horena uu u magacaabay xubno ilaayo lix gaarayey waxaana xubnaha golaha wasiirada ee toddobaadkan uu magacaabay madaxweynaha dalka kenya ka mid ah aamina maxamed oo wasiirka arrimaha dibadda ahayd lagana dhigay wasiirka waxbarashada ee dowladda kenya sidoo kale waxa uu madaxweynuhu magacaabay xubno kale iyadoo qaarkoodna jegooyinka loo kala bedelay ku cusubna ay soo galeen golaha wasiirada waa tahay dhegaystayaal isla dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaxa barnaamijka aad ku maqasheen madaxweynaha dowladda federaaliga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka banaadir taabid cabdi maxamed iyo ku-xigeenadiisa isagoo isla madaxweynaha markaasina magacaabay guddoomiye cusub iyo ku-xigeenno cusub waxaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho loo magacaabay cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ka tirsanaa golaha wasiirada ee xukuumadda xasan cali khayre uu hogaamiy tani waxay ka dambaysay kadib markii muddo isqabsi uu kala dhexeeyey maamulkii hore ee gobolka banaadir iyo madaxda sare oo ku aadanaa arrimo ay ka midka yihiin maqaamka magaalada muqdisho ay yeelanayso ee caasimadda soomaaliya iyadoo islamar ahaantaasina isqabsigaasi uu sababay in markii dambe guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir taabid iyo ku-xigeenadiisa hal mar xilka laga wada xayuubiyo kuwo cusubna la keeno haddaba maamulkan cusub ee gobolka banaadir ee madaxweyne farmaajo uu magacaabay waxay kusoo kordhin karaan siyaasadda magaalada muqdisho iyo dadweynaha magaalada muqdisho qaarkood isweydiinaya su-aasha ah xilliga ay matalaad rasmi ay ku yeelan doonaan baarlamaanka soomaaliya arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho runta waxay la tahay waxqabadka ama soo siyaadinta jermanka cusub ee hadda yeriso ee loo magacaabo gobolka waxay la tahay lagama hordhici karo lama oran karo yani natiijo darro iyo natiijo fiican labadaba laakiin waa un shaksi madaxweynaha u gartay inuu qabto positionka noocaasa dabcan siaad og tahana arrinta uu ku yimidna waxay ahayd khilaaf guddoomiyihii gobolka banaadir taabid cabdi maxamed iyo prime ministerka isqabteen oo taabidna meesha ugu wareegay ayuu ku yimid sababtii taabid u ku baxna si dad badan ay wada caddeeyanaya maqaamka muqdisho iyo habkii da dadka muqdishaawiga xaquuqda ay leeyihin u heli lahaayeen ka hadlisteedii ayuu ku waayay dabcan ninkaana sidaasu ku yimid haddii sida dad badan tilmaamayaan oo raadkaas qaado taabido lamid noqon doona laakiin wixii intaas ka siyaada habso habsame socodka gobolkana bal maalmaha uu soo shaqo galay iyo boqolka maalmood iyo wuxuu kusoo siyaadiyay markaasa wax laga odhan doona maxamed waxaa la isweydiin karaa mar haddii sida dastuurka uu qabo guddoomiyaha baarlamankan uu ka hadlay in maqaamka magaalada muqdisho ay baarlamaanku war ka soo saari karaan waxa u furan maamulka gobolka banaadir uu samayn karo muxuu yahay horta muhiim waxa ah oo laga maarmaana bulshada gobolkana aada ugu taamaysa inay helaan maqaam siyaasi ah maxaa yeelay dowladihii dalka soo maro dhan wax matalaada ama maqaam siyaasiga kuma lahayn dowladda xasan sheekh oo looga baahnaa inay abuurto ayada laftirkeeda markii maamul goboleedk maamul goboleedkii ugu dambeeyey hirshabeelle dhistay la rabay inay usoo jeesato arrinta muqaamkana waktigaa ku dhamaa dowladda cusub hadda timid waxaa lagu baahaya in muqaamka ay dedejiso waa mid midda keliya bulshada gobolka ay qudaraynayaan ama ay raadinayaan oo ku faraxsan yihiin waa midaas taas haddaan la helina dabcan waxaa adkaanaysa isfaham bulshada gobolka iyo maamulada sare ku wada shaqeeyaan maxaa yeele gobolkan gobol keliya dhaqaalaha ugu badan dowladda soo geliya waayo wax matalaad siyaasiya siyaasadeedna kuma la maqaamna ma lahan madaxda ugu sarreysana waxaa soo magacaabo dowladda sare soo magacaawdo marka in gacanta dowladda magacaabista ay ka baxaan oo dadka ayaga wax doortaan oo muhiimada dadka muqdishaawiga ama reer muqdisho ay u taagan yihiin gudoomiyaha gobolka taabidna uu midaas isaga uu raajicinayo ama uu dagaal adag ugu jira in dadkan ay helaan yani matalaad rasmi ah maxamed aad baad umahadsan tahay adigaa mudan kaasi waxa uu ahaa maxamed xadar nuurre maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa tani kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington galab wanaagsan ayaanu markale idin leenahay dhegeystayaal haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya caashe ibraahim caashacuud iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaalka aan ku bilaabayno barnaamijka waxa ay tahay warqad ugu horeeya aabbe hilowle ciise axmed iyo hooye siraad cabdi malabow cusmaanne hilowle ciise axmed hilowle ciise cabdi hilowle ciise iyo shamso nuurto xasan caasho dhammaan waa ilmo reer hilowle ciise waxa ay tahaniyad u dirayaan daahir jimcaale iyo yusro hilowle ciise oo toddobiyo tobankii bishan janawari wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo wiilkaasi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamiin waa tahay caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray waryaheena v o a ee muqdisho waxaasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aabe hilowle ciise hooyo siraad maxamed cabdimalabow cusmaan hilowle ciise axmed hilowle ciise cabdi hilowle ciise shamso hilowle ciise xasan hilowle ciise caasho hilowle ciise iyo dhammaanba reer hilowle ciise waxayna hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan daahir maxamed jumcaale iyo yusro hilowle ciise oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey axmed daahir maxamed ayaa waxay leeyihiin noqo kii soo weynaada oo dadkiisa waalidkii iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay heesta ugu horraysa dhegeystayaashan u soo qabanaynana caasho waa nafsi iyo codkii maruw maxamed
Thank you.
intaanu ku dhaafno codka fanaanada marwe maxamed iyo heesta nafsi ibraahim oo bal dhambaalka xigana soo qabo dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray maxamed axmed yuusuf waxa uu jecel yahay inuu salaamo aabe axmed yuusuf cali iyo waxa uu yidhi aabe maxamed yuusuf cali iyo caruurtiisa iyo aabe nuux yuusuf cali iyo caruurtiisa iyo eedo xaawo yuusuf cali iyo caruurteeda iyo aabe cabdi yuusuf cali iyo caruurtiisa iyo hooyo khaliijo aadan maxamed iyo abti cabdi aadan maxamed iyo caruurtiisa waxa ay kala joogaan dhammaantood soomaaliya kenya iyo maraykanka waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan heesta xigtan soo qabtaa ibraahim oo mise dhambaalka noo akhriya ku xiga heesta xigta noo soo qabo caasha waa tahay waxaan soo qabanayaa codadka labada fanaan cumar xasan rooraaye iyo xareedo ismaaciil duniya heesta ay wada jirka u qaadaan ee sharad ku soo dhowaada
shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan ayad kala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan ayad kala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shidaankaagu kululaa shidadaadu badana shidaankaagu kululaa shidadaadu badana talaadaan shakaalaba sheeshada maxaad ugoysaa shayddaankaagu kulula shiddadaadu badana shiddaankaagu kulula shiddadaadu badana talaadaasha kaalaba shanshada maxaad ugoysaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa
shilbaygu magne shida dooni maaye shidanigu madehne saalan sharaf laho wacan maisku shafiyeyna shiikhayga caashaqa ha sheeg sheegin adigu ye shiikhayga caashaqa ha sheeg sheegin adigu ye ruxdayda sheekada ha kushaaha mareeline shexdandegayba madi garan wayna kaashishaysa shexdandegayba madi garan wayna kaashishaysa wayna kaashishaysa shexdandegayba madi garan wayna kaashishaysa shexdandegayba madi garan wayna kaashishaysa wayna kaashishaysa
shafka qumaca kaga rida sharad wuxuu ku qaada inuu buuda shaahilan daqsa ugu shareera libaxuba ka shiishe shafka qumaca kaga rida sharad wuxuu ku qaada inuu buuda shaahilan daqsa ugu shareera وحشنتريون شرف كبوها جوجبا أنا وحشنتريون شرف كبوها جوجبا صودقا شوالكي شنتي فرد أنا وحشنتريون شرف كبوها جوجبا أنا وحشنتريون شرف كبوها جوجبا صودقا شوالكي شنتي فرد sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa
qofshinkii dhammaadiyo shalay miyaa la soo celin waxaan kala shubaya sheedowga baaqa talayga shareeran qofshinkii dhammaadiyo shalay miyaa la soo celin
waa tahay sharadkeenu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa codadkii cumar xasan ruuraaye iyo xalade ismaaciil duniya ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalka xiga noo soo qaba caasha waxa uu naga soo gaaray awoowe maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtiisa ayay xaawo nuur cadde iyo caruurteeda awoowe cali xaashi nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtiisa ayay maryan cali shabeel iyo eedo shaqlan cali nuur cadde saygeeda iyo caruurteeda eedo siciido aadan nuur cadde saygeeda iyo caruurteeda eedo duc maxamed nuur cadde saygeeda iyo caruurteeda baa la yiri iyo sidoo kale waa eedooyin baa warqadani ka wada buuxa iyo walaalo eedo waxaa ku jirta abshiro maxamed nuur cadde saygeeda iyo caruurteeda adeer carato aadan nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer axmed maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer bashiir cali xaashi nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtiisa walaal axmed cabdulaahi jire iyo sidoo kale walaal baa la yiri cabdinaasir cabdille maxamed iyo adeer jaamac maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdulaahi maxamed nuur cadde jire buu ku magac dheeryahay xaaskiisa iyo caruurtiisa warqaddu way dheer tahay hase ahaatee waaban dhameeyey waxaa ugu dambeeya adeer jimcaale maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer timayare cali nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer nuur cadde oo kala jooga u k u s a africa soomaaliya iyo meelo kale waxaa layidhi waxay kala joogaan africa iyo soomaaliya africa iyo soomaaliya laba ay u kala qaadeen waa tahay waxaan u gartay kaasi waa dhulkii hooyo isagu mar walba waa gaar waxay taane dhalasho hawada u marinayaan aabbe cabdiraxmaan cali xaashi iyo marwadiisa fartuun cabdulaahi oo ay gabar igu dhalatay magaalada gaalkacyo taariikhdu markay ahayd toddoba iyo tobankii bishan januari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban soo barbaar ayay leeyihiin ducadana waxaa la yidhi waa idinka caasha iyo daandure waataa gabadhaasi gaalkacyo ku dhalatay waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga middii soo weynaata waalidkeed dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba waxu tarta aamiin aamiin xaggii heesaa waxaan idiin soo qabanaynaa codkii maxamed sulayman
وعذر شعيكو وعليم لسان قلت لها عبادني وعذر شعيكو وعليم لسان قلت لها عبادني عن تربينا شداديو المسيدو قالاي وغيس لدى دقيق ربنا شداديو المسيدو قالاي وقيس الدغاديي مركو بالمديد لي إنو دمركايجو جبتو دوادا تيري وعدياني وي مياد عمو magalahaydiyo cabshiya ugaadhiyo gelo caraaro caymade cid magalahaydiyo cabshiya ugaadhiyo gelo caraaro caymade dulcaaran carbaadanay eegaagtadu wandhadu xiriir kururtuwaniye dulcaaran carbaadanay eegaagtadu wandhadu xiriir kururtuwaniye carca rabtinaan maray canan ilaleeda karin awada cadiibaanayo wacdii aniguye miyad caawamurtay calyahanka dunida cidig kumay waarti haddii iska dumo calyahanka dunida cidig kumay waarti haddii iska dumo nafsi waa cawaano waa culiya gulufo cidla kuma dhaxaaye nafsi waa cawaano wacuni gulufo cidla kuma dhaxaaye ceeri yaan sideedii inuu cudurku tuumimangaagayaa siri wacdii aniguye miyaad caaw moogtay waa cudur jacaylku waa culay iblaysaan welka laga cibaadine waa cudur jacaylku waa culay iblaysaan welka laga cibaadine hantar bina shadaadiyo cilmi sidoo galaaye ubays cidlada dhigay antar bina shadaadiyo cilmi sidoo galaaye ubays cidlada dhigay markuu culmadii dilay inuu dumarkaijo idhibtoodooda tiray mucadii aniguye miyad caawmoogtay
waa tahay dhankii waa tahay dhankii dhambaalada daan dib ugu noqono caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiwaaxid macalin isaaq iyo aadan daahir cabdi diyeshe iyo aabbe daahir cabdi siyaad indhoceel iyo hooyo xabiibo maxamuud cusmaan iyo cusmaan daahir cabdi indhoceel iyo doctor cabdulaahi daahir cabdi indhoceel yaasiin daahir cabdi indhoceel iyo farxiyo daahir cabdi indhoceel iyo hooyo xaliimo rooble faarax iyo waxaa yidhaahdeen maxamed cusmaan cumar iyo xasan cusmaan cumar iyo cali cusmaan cumar iyo canab cusmaan cumar iyo cabdinaasir cusmaan cumar iyo ha ka tegana bay yidhaahdeen mahad faarax cali cusmaan faarax cali iyo farxiyo faarax cali iyo ugu dambaysta dahaabo faarax cali asxaabtaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin in ay hambalyo hawada u marayaan garaad cusmaan cumar iyo faadumo nuur cabdi oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad u ayadaan ee banaheeda kale sii ubad qeyrqaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya intaadan heesta xigta ibraahin oo soo qaban aan raaciyo dhambaalkan assalaamu calaykum waa lagu soo bilaabay v o a wacalaykum salaam tahniyad aroosoo farxadle waxaa diraya baa la yidhi aabe cayris aabe maxamed guraase hooyo kaltuuma macalin xasan hooyo ruqyo macalin xasan iyo dhammaan reer macalin xasan hooyo faadimo cabdi hooyo xariiro cabdi eedo mahado eedo fawsiyo aamine maxamed guraase sakariya maxamed guraase samsam maxamed guraase dhammaan reer maxamed guraase alfanaan f j saalim baa la yidhi iyo cali xariir cabdi iyo cabdiraxmaan maxamuud iyo cabdirasaaq axmed iyo cumar aadan korow axmed cadow iyo sidoo kale axmed cali cumar dhammaan kooxda baa la yidhi kubadda cagta ee white eagles f c xaggee ka dhisantaha kooxdaas inay noo soo raaciyaan baa fiicnayd dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi wajeer gaar ahaan baa la yidhi boqore waxaanay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda faraska iyo geeyada baa la yidhi faarax maxamed guraase iyo mahado siyaad santuur oo meherkoodu ka dhacay boqore baa la yidhi ducadana waa v o a meherkaasi waxaan u rajaynaynaa ibraahinow in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan kheer kalena lagu kala helo aamiin heestana noo raacay casho waa tahay waxaan soo qabanayaa hees waayo waayo weliba dhegeystayaasha aanay waayadan maqal aniga qudhaydana muddo dheer ibraahim oo iigu dambeysay waa heestay casha waa heesta halku dhegeedu yahay wa iska xaal adduun waa iska xaal adduun adduun haye aad iyo aad waad la heshay waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan khatradda ahir ciga
waa iska xaalo duuniya oo codkii khatrada heer raaciga ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada waxaa noo baaqayaa awowe maxamed nuur cadde iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ayayo xaawo nuur cadde iyo caruurteeda iyo awowe cali xaashi nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ayayo maryan cali shabeel iyo waxay yidhaahdeen eedooyin shaqlan cali nuur cadde seegeeda iyo caruurtooda saciido aadan nuur cadde seegeeda iyo caruurtooda duco maxamed nuur cadde seegeeda iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen abshiro maxamed nuur cadde seegeeda iyo caruurtooda iyo adeero carato aadan nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer axmed maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer bashiir cali xaashi nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed cabdulaahi jiire iyo cabdinaasir cabdulle maxamed iyo adeer jaamac maxamed nuur cadde iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer cabdulaahi maxamed nuur cadde jire xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer jumcaale maxamed nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ugu dambeysta adeer timayare cali nuur cadde xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan reer nuur cadde oo kala jooga u k maraykanka afrika waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan cali xaashi iyo fartuun cabdulaahi oo gabari ugu dhalatay magaalada gaalkacyo waxaanay leeyihiin gabadhaas allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba facda aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahaniyad aroosoo farxad leba ciwaan looga soo dhigay waxaana diraya dhammaan reer maxamed cali finiinshe iyo dhammaan reer jaamac cumar mubaarak leyl warsame xaaskiisa maariya daahir suule baa layidhi iyo cabdiweli faarax jaamac xiirey daalac jaamac xaaskiisa khatraac cabdi iyo caruurtiisa kaafi maxamuud dhimbil xasan cabdi cumar xuseen bedel kaafi buldhe baa layidhi iyo xaaskiisa xaliimo xirsi cabdiraxiin faarax iyo guddoomiyaha duurjoogta baa layidhi waa taa abwaane cabdinaasir barkhadle dhammaan dadkana waxay tahniyad aroos u dirayaan oo aan la soo koobi karin boqorka iyo boqoradda baa layidhi faraska iyo geeyada usha iyo diirkeedana way ku dareen waa tahay waa sheekh daahir maxamed cali finiinshe iyo afadiisa baa layidhi hibaaq jaamac cumar oo meherkoodu uu ka dhacay sagaal iyo tobankii bishan janawari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban caasimada dalka kenya ee waa magaalada nairobi ducada waa daanduray baa layiri iyo caashicuud daanduray maanta o dhan baana furanaya bal nairobi ducada dhamaystir waa tahay arooskaasi nairobi ka dhacay waxaan leeyahay allah barakeeyo oo ha ka dhigo kii lagu kala helo ubad khayr qaba waxaan dhegeystayaasheenna caasha u soo qabanaynaa heesta naruuro iyo codkii maxamed saciid bike dabcan barnaamijka ambalyada iyo heesaha toddobaadkanna iyada ayaa gebagaba u noqonaysa ibraahino intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonana haddii aad leydmo waa ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud waxaan idinkaga tegaynaa labada yaduba sidaa iyo nabadgelya igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaanal ku baxay danka siiyey naaqusay danka siiyey igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaanal ku baxay damka siiyey naaqusay damka siiyey naaqusay mananaqyo roob ulnabaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neeg duray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkeed mananaqyo roob ulnabaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u niib duray maanaa ninkii baray ninkii baray naqaystay qayrkee noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihiin maruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihiin daruuradu igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nageyn kara qadar qoran nageyn kara igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nageyn kara qadar qoran nageyn kara
heesta maxamed b k waxa ay qayb ka tahay barnaamijka hambalyadii salaamaha oo gebagabadii barnaamijkeena galabta ah idaacaddeenna galabta oo idinala socodsiinayeen barnaamijkaasi cashucuud ibraahim xasan daanduray hase yeeshee intaynaan eh, ka bixin idaacadda cabdilcasiis xuseen cusmaan wararkii koodii ugu dorkuna cabdicasiis waad mahadsan tahay Een, magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in kamaal daahir guutaale guddoomiyaha xisbiga wadajir iyo xogayaha xisbigaasi sayid cali macalin oo la sii daayey oo dib xorriyadoodii ay u heleen kadib markii muddo saacada la xiray siyaasiyiintan ayaa goor hore laga qabtay gudaha hotel Mukar- maka almukarama ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ka kaxaysteen ciidamo goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in ciidamada siyaasiyiintan kaxaystay ay ka tirsaneen ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya dowladda ayaan iyadu wax wara ka soo saarin arinta xadhigan xisbiga wadajir ayaa sheegay in goordhow ay saxaafadda la hadli doonaan kamaal iyo siid cali iyagoo faahfaahin doona xadhiga kooban ee loo geystay iyo weliba cidda ay u malaynayaan in ay ka dambeeyeen aad baad mahadsan tahay wixii warar iyo warbixinno ah intiinii ay saagtay waxay dib ugu noqon karaan website-kayga v o a somaly dot com intaynu mar dambe kulmi doonana waanigo maxamed cabdi cabdilcaziis xuseen cusmaan iyo bashiir abikar oo dhinaca isku dibirgid noo joogay inta ka horeysa sidaas iyo galab wanaagsan
nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihiin daruur